wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan walle kursiga imise qofuu maraya mataqaanaa toddobaadkan cabdicisa baa fadhiyey kii kasii horreeyey waxaa fadhiyey ibraahim kii kasii xigayna ama kasii horreey inkastuu ibraahim fadhiyey haddana waxaa nagu weheliyey cabdikaafi oo hadda ohaayo ku laabtay marka maantana colaada fadhiya cashoy dhegashada inta naga daysid Ah.
waxa wareerka ka- taa waxa ka daran Ah.
dhegashadaada waxa iga daran Eh.
warqad kastoon aqrin doono Ah.
waxaa ku qoran bahda barnaamijka marka qofkii marti ku ahe markaa ku cusubaya sida aniga oo kale bilaabaya wuxuu ka noqonayaa qofun warqadaha akrinaye hambalyadaa iyo een, eh, eh, lasoo diraya waxba kuma lihin laakiin colaada midogow waxaad ogaataa barnaamijka mar haddaan la lahayn caasho iyo hebel haddaan la lahayn ama ibraahim iyo sahro iyo haddaan magacyada la xusayn bahda barnaamijka li- haddii la yidhahdo barnaamijka bahdiisa way ballaaran tahay shalay cabdiciis baa fadhiyey maanta adaa fadhiya een, waa sidaas marka Laakiin- laakiin dad baa looga baran soo maaha barnaamijyadan aad ku a- qosashaan ee adna maanta aan madadaalada ku- adna maanta aan ku- aan ku baranayna ah. Haye.
waata warqadda ugu horreysaan soo qabanaya marka bal barnaamijka inkastood ku cusub tahay haddana warka kuma seegane bal intaa yartaa iga qish marka ugu horreysa dhammaan baa la yiri waad salaaman tihiin daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waa tan oo kale magac laguma soo qorin soo marka waad salaaman tihiin haddii la yiri adaa iskale maanta salaantaasi waana mahadsantihiin baa lii sida wacan ee aad u soo daysaan barnaamijka v o a annaguna waa idiin mahad celinayna marka xiga bay idhahdeen annagoo kala ah aabe xuseen cabdi aadan iyo hooye xalwo faarax xuseen iyo caruurtooda oo kala ah bay idhahdeen zaynab xuseen cabdi iyo caruurteeda khatre xuseen cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda fatxiya xuseen cabdi iyo caruurteeda sacdiye xuseen cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda baa la yiri dhammaan reer xuseen cabdi aadan waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karaynin bay yidhahdeen u dirayaan maxamed xuseen cabdi iyo hodan axmed sandoon oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan baa la yiri hotel mansoor bishu markay ahayd baa la yiri toddoba iyo tobankii bishan aan ku jirnay abriil ee sanadka laba kun afar iyo tobanka dhammaan dadkaasi waxay leeyihiin ducadii nabigeena maxamed salawaatullaahi caleyhi wasalam baaraka allaahu lak wabaaraka calayk wajamacnaa baynakum bilkhayr aamiin aamiin baa layihi amiin annaguna waan raacinaynaa een, intaa iyo inka badan warqad ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasho laakiin nasiib darro warqadan sidii taadii lagu bilaabay waa salaaman tahay waxaa la igu bilaabay hambalyo aroosun midii ugu horreysay gacanteeda kusoo dhacday marka waa amar warka waa amar waata u full aqri stopna waa la saaray Waa gartay.
Eh, joogsi warqadan waxaa ambalida diraya aabe xuseen axmed isaaq hooyo boosteeyo saciid xasan iyo caruurtooda oo kale ah sadiiq xuseen axmed Sad- saacid xuseen axmed cabdulqafaar xuseen axmed maandeeq xuseen axmed muniire xuseen axmed zakariye qaasim eedo maka cali iyo qadiijo xirsi maxamed abti cabdinaasir saciid abti cabdinuur saciid abti muuse digey habaryar xaliimo saciid habaryar faadumo saciid iyo gabadheeda xaliimo sacdiya sulaymaan habaryar qadro cumar habaryar fawsiye cusmaan dhammaan dadkan oo ku kala nool dalalka maraykanka iyo kenya waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa layidhi cali cusmaan xuseen cali dheere iyo marwadiisa muno xuseen axmed oo arooskooda uu ka dhacay maalintii jimcaha ahayd oo taariikhduna ay ku beegnayd shan iyo labaatanka bisha afraad labada kun afar iyo tobanka magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaan leenahay bay leeyihiin alla ha idinka dhigo kuwii isku waara oo kala hela ubad khayr qaba innaguna waxaan leenahay farxad iyo baraaro ku waara aniguna aamiin ayaan raacinaya colaada warqadanna waxay ka timid oo ugu horeeya cabdicasiis aadan mukhtaar iyo baarliin faarax maxamed maryan cabdilcasiis aadan iyo asiya cabdilcasiis aadan iyo dhammaan ilmo cabdicasiis aadan waxaa ku jira maxamed usaame baa ku jira nawaal baa ku jirta khaalid baa ku jira maa'ido way ku jirtaa cabdiraxmaanna wuu ku jira iyo sidoo kale baa layidhi maxamed aadan mukhtaar iyo caruurtiisa iyo xasan aadan mukhtaar iyo caruurtiisa dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan bashiir aadan mukhtaar iyo nimco cali yuusuf oo ay gabar ugu dhalatay wadanka norway waxaa gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi sumaya bashiir aadan mukhtaar waxaan leenahay sumaya soo barbaaroo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tarta waa tahay waa tahay colaado bal heesta ugu horeysa maanaha soo qabto mise adiga hadda qofka martida maydaa la xujeeyaa ha qofka martida ah lama xujeeye Waa la marti waa la- sooraa un.
waa la marti sooraa waa taa noo soo qabal heesta ugu horeysa marka Marka- heesaha oo dhan adaan kuusoo wareejinaya dhinacaaga marba mid waa noo soo qaban doontaa maadaama marti aad ku tahay dabcan heesaha way kala baday way heesaha barnaamij ku jira aad bay u kala daran yihiin oo waa kala macaan yihiin oo fanaaniintuna waa kala daran yihiin waa garta marka haddaad igu xujaysay mid xulo een, waxaan ka- waxaan raacayaa maxamed axmed baan is- isleeyahay ama ama armow barnaamijka in lagu bilaabo ku fiican yahay waa tahay Een, maxamed waxaan soo axmed qabanaya- hesiisa heestiisii waxaan soo qabanayaa ha ku daalin jaydaal waa waxaad jeceshahay lama helo waxaad jeceshahay lama helo naftaydaay wax ku jecel la diiday waaw bal aan wada dhegaysanno codka maxamed axmed kulo
jeceshay lama helo naftayda waxaa
لما هلو تفضيلا واحكوا شعيلة ديدي واحكوا شعيلة ديدي ما اقتحي جنة داودو لما تخيب سومر سهل ما دحتوجي ma og tahay jannadaadu nima jiri buu soo mari sahalama dhex jooje haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haku daalin jeedaala haku daalin jeedaala haku daalin jeedaala haku daalin jeedaala inta sooma jidaa qalbiga jajira haku daalin jeedaala haku daalin jeedaala haku daalin jeedaala haku daalin jeedaala inta sooma jidaa qalbiga jajira lugta jeeni dhafta naftayda lugta jeeni dhafta naftayda way jabtaay ma og tahay way jabtaay ma og tahay wada soo jirfaday badda jawle ma og tahay cagalama dhex jooji webiisuu jirfaday badda jawle moog tahay cagalama dhex jooji haddaad jabato cadowga iyo ruur ku jineceb hadhka kuwa jiide haddaad jamaato cadowga iyo ruur ku jineeb hadhka kuma jiide haku daali jeedaal haku daali jeedaal haku daalin jeedaal haku daalin jeedaal inda sooma jiidaan qalbiga janjira
waa waa tahay waa tahay allayle heesiga dheh waxaad haddaan mar aan la heesi lahaa maxamed axmed kulo qof maalin bay u gashaa moogtahay haddaan hal hees Laakiin cashar- haddaan hal hees un mar la qaadi lahaa waxaan noqon lahaa fanaaninta weyn aan isaga biiri lahaa hal hees un haddaan la qaadi lahaa Laakiin- mid uun laakiin mid hataa kale- laba hadhihi laakiin siyaabo kalaa jira Ay.
fanaannimadu in hees lala qaado fanaan keliya ma haddaad heestiisa qaada xataa ood masrax tagto ood heestiisii qaado haddii lagu yidhaahdo heestii axmed heestii maxamed axmed bay qaada caasha dabcan maxamed axmed fanaan baa taa adiguna laakiin had- laakiin laakiin haddaad masrax la soo fuusho fanaan weyn oo caana ka waranso iyadana eh, dareenkeeda ma laha haddaadan isku da ahayn maxaa maxaa dhacay
waa la- waa la isku raadinaya
yaa dib kuu celi yaa dib ii celimaya waa tahay maxamed axmed kuluc meeluu naga dhegeysanayo waa salaameynaa heesta waxaad jeceshahay lama helo naftaydan aad baan ugu boogay kulle aniga dhegeystayaal badan oo dhegeysanayna laakiin caasha miraha ku jira heesta markaad fiiriso Ah, een, meel waxaa ku jirta dadka aad moodo in lagu baraarujinayo oo een, haddaad jamato geed adag oodan hayn wax kuu jara Jabin mayso gacantoy.
gacantoy ha ku daalin jaydaal marka marka marka waxaadan gaari karin Waxaadan gaari- hasku dhibin baa laga wadaa haa waxaadan gaari karin iskaga sabar
waa tahay waa tahay heesiga dhe warqadda xigta haddaad soo qabto waxaa ugu horeeya aabitukow maxamuud liibaan iyo hooyo faadumo maxamed nuur iyo saalax xasan maxamuud liibaan iyo idilo mursal liibaan iyo awliyo cali maxamuud liibaan iyo afiifo xaashi khaliif iyo sidoo kale nuurta isaaq warsame fartuun cabdiraxmaan sheekh idilo kalabaa soo baxday cabdiraxmaan sheekh iyo maxamed taakow taakow maxamed xasan manish isaaq maxamed mukhtaar isaaq maxamed nasro ibraahim aadan axmed deeq isaaq xamdi faysal waa xamdi faysal shariif yarow warqadani caruurteydii baa dhinac looga soo daray markaas warqad kale ila no- ila noqotay markaasaan caruurtiina ku waxaad carabjoogtay istiri reeraha suag maxay yihiin hareeraha sueg maxay yihiin waa ku shakiyey marka markii dhowr magac israaciya bay xoogaa ii yara caddaatay xamdi faysal shariif yarow baa ku jirta ismaaciilna waa lagu soo daray hibe yarna waa lagu soo daray anisa ku jirta iyo faa'iso reerka u yar waa tahay waa dhammaantood ilma isaaq maxamed nuur daqare iyo dhammaan baa layidhi asxaab kaloo fara badan oo kala jooga baa layidhi maraykanka nairobi iyo degmada xudure gobolka bokool waxay taaniid u dirayaan dahabo tukow maxamuud liibaan iyo cabdiraxmaan sheekh isxaaq oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada xudure gobolkaasi bakool waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi cabdilaahi cabdiraxmaan sheekh cabdilaahi waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiisaba wax u tara aamiin aamiin baanu leenahay Een, cashooy waxaa la yidhi anna waayakan ma maqli jirta wixii la dhihi jira anna waykan aad iyo aad intaad wax akhrinaysay Ah.
oo reerka een, daqare iyo caashe iyo aad tirinaysay oo warqadii reerka hoosta lagaa warqaddii soo reerka geliyey hoosta lagaa soo geliyey Ah, dabcan dadka waxaa laga yaaba inay is yidhahdaan warqadaha mayaga meesha meesha saartay oo oo ma diyaarsan.
waxaad soo wadaadna warqad baa hoosta soo Warqad gasho baan reer ar- colaada warqad baan arkay halkan ku qoran waa garta reer colaad ma aha laakiin haddaad arki lahayd ka war warqad la soo diray oodan ogeyn oo aad rabta inaad akhriso oo hooyada magaceedii ka soo boodo
laakiin ma iska hubisay inta badan colaada waxaa mararka qaar Waxaan dhacda hubi- dad saddexda magac isaga mida Waxaan- oo marka haddana la yidhahda lasii kala baaro haddana saddexdii magacee hooyada isaga mida Laakiin oo mar- magacyada afraad lagu kala saaro markaa naga hubi Laakiin hooyada marka- hooyadeen ma taha laakiin markaad hubiso hooyadii aragto oo walaalaheedii oo dhan la taxo dee awowgaa iyo een, awowihiis iyo wa- waxaad garan weysa ma aha waa wixii aan hadda ku xaqiijiyey Haddana- warqadani haddana waxa kaloo iiga iiga caddaaday mar si aan u hubiyo Ah.
meesha warqadda laga soo diray iyo cidda loo diraya markaan fiiriyey Ah.
waxa dhan waa iga caddaadeen marka waxaa laga yaabaa waxaan confidence waxay yidhahdaan oo isku soo aado wax isku soo aadoon isku soo la- beegma.
oon laakiin laisugu Ha, talagelin laakiin dadka qaar waxay- waxaa laga yaaba inay is yidhahdaan caasho maadaama reerkeeda akhrisatay colaadna reerkiisii u akhrisanaya
inkastoo barnaamijka colaada horta uusan ka reeb bara inaan reerahana u akrino oo dadkay ka mid yihiinna dhegeysta oo waraaqaha waa lasoo dirsadaa laakiin laakiin dee wax isku soo aadaan ka hor laakiin isku soo aadkaasa waa tahay okay, waa tahay warqadda gacanteeda kusoo dhacday aan la yaabay waa jamiile isaaq rooble waana tahaniyada aroos baa la dirayaa jamiile isaaq rooba aadan isaaq rooba maxamed isaaq rooba xasan isaaq rooba maxamed isaaq rooba iyo cabdiqafaar isaaq rooba cabdiqani isaaq rooba aamine isaaq rooba cabdiye isaaq rooba iyo madiino xasan fiidow cabdulaahi xasan fiidow tasliim colaad xasan Hadda reerkii baa ku soo galay
waa halkaa maanaan ku eegin ba hakada.
halkaa ku waa hakatay halkaan ku hakada markaa la xamdi faysal markaan waxaan leeyahay xagee ka timid waa xamdi faysal oo magacii saddexaad marka lagu Aniga- daran aniga shakiya meeshaa dam- moogta meeshaa hoose maba ark- maba arkinba haye تسليم محمد الله حسن باليري iyo تصميم محمد الله حسن تنزل محمد الله حسن تهليل محمد الله حسن iyo تصميم محمد الله علاad حسن waa dhammaan waa wada taadii baa la tahay.
waa marka dhammaan waa ilmo maxamed colaad marka ilwaa cadaata taa waa cadaata shaka kuma jiro Waa garan.
Een, iyo hooyadood naciima cabdi aadan dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad kal iyo laabo hawada u marinayaan ibraahim isaaq roba iyo xabiibe isaaq nuur oo dhowaan ku aqalgalay magaalada ramo gobolka waqooyi bari kenya ee dalka kenya waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela waa tahay colaadow marka waxaan rabaa eh, isku soo aadka halkaa noo dhig bal waxaan rabaa caruurtaadaas way ku dhegaysanayaan asxaabtaas loo diray way ku dhegaysanayaan dadweyne kaleoo fara badanna barnaamijkan way dhegaysanayaan oo inta badan weliba waxaa dhacda waraaqahan akhrin halkan way kooban yihiin laakiin waxaa jira dadweyne farahaas ka badan oo millions gaaraya oo haddana barnaamijkaasi heesaha waraaqaha iyagu ilaa male moogtaha waraaqaha dad kale unbaa dhegaysanaya Laakiin heesuhu ka laakiin dhexeeya.
waxyaabaha shuraakada lagu yeelo ee dadka ka dhexeeya waa waa Heesaha.
heesaha marka bal hees dadka wada qancisa noo soo qabo marka casho he- haddii heestii hore ay ahayd jeedala ku daalin een, mid kaloo xoogahoo ka yara jilacsan oo jacaylkii iyo arrimihii jacaylka u dhadhow oo dhinac kale doon- u socota dhinaca kale u socota ayaan jeclaysta inaan soo qabto Waa gartay.
waa heestii doontii caashaqa doontii caashaqa diyaarno ahe waaw dabaal dabaal waaqanaa waaqaan dusheys dushayso wow markaa ku daali jeedaalkii waxaa bedelay doonba halkan taalee soo raac kii jacaylka waa taan ka wada bogana markaa heystan
وكل طولاي دولاي وكل طولاي دولاي كنتي عاشقة ديار نوئه كنتي عاشقة ديار نوئه Doqa waa daawade dalka luurisooti leyda Doqa waa daawade dalka luurisooti leyda Dabaa waa sheeko kule Dabaa waa sheeko kule Doodaada waa deeqsaday Doodaada waa deeqsaday ma hagaag coodkaasi baxsan ee haweys khamiis cabdalla mabuusa iyo aamina camaari doontii caashaqa inta haddaan kaa gudubno warqadda xigta ayaan soo qabanayaa caashahay xaggayga waxaa lagu soo qorayay hambalyo meher wacan oo far qurux badan inta lagu soo qoray la soo xardhay haddana laba ubax dhinacyada looga soo qoray waaw dabcan waa warqad waqhti la geliyey aad iyo aad Een, waxay leeyihiin dhammaan waxaad waad salaaman tihiin dhal- daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waanad ku mahadsan tihiin sida wacan ee aad u soo daysaan barnaamijyada v o eda warqadda waxaa lagu bilaabay aabbo cumar xasan cabdi hooyo qadre xuseen cabdi iyo caruurtooda oo kale ah umulkhayr cumar xasan cabdi muna cumar xasan cabdi hana cumar xasan cabdi bushra cumar xasan cabdi iyo xamse cumar xasan cabdi suhaybe cumar xasan cabdi iyo maxamed cumar xasan cabdi iyo xayaad cumar xasan cabdi safa cumar xasan cabdi iyo marwo xasan marwo cumar xasan cabdi baa layidhi iyo riyaan cumar xasan cabdi dhammaan reer cumar xasan cabdi waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin caashooy hawada u u marinayaan meherka maxamed xuseen cabdi iyo hodan axmed sandoon magacaa weli maqash sandoon sandoon weliba maqan laakiin waa magacyada aad moodo afka soomaaliga inuu ku fadhiyo ma- mararka qaarna waxaa dhici karta in qoraalka qofka soo qorayo uu wax qaldayo wax xaraf ka tegay marka laakiin haddii ay, een, magaca jiro uu yahay waa waa hodan axmed sandoon baa layidhi Een, oo meherkoodu ka dhacay caasimadda somalilan ee hargeysa gaar ahaan hotel mansoor bishu markay ahayd todyo tobankii bishii afraad labada kun afariyo tobanka dhammaan dadkaasi waxay leeyihiin ba- baa lagu yiri warqadda ducada meherka waa xaggiina marka ducey baa laleeyahay marka anigu marta baan ahay reerna haddii la yimaado ee, qofkii een, ah- ahlulbeytka ahaa baa duceeya
laakiin colaada waa- barnaamijkan xeer waa ka yaala mar haddii barnaamijkii aad aad maanta qeyb ka taha dhinaca ka daadihinayso ee, dadkiina ay duco soo dalbadeen ducada aqbalka ilaahay baa lakin annaga waa ducaynaynaa Adigana- marka midda la aqbali doona ilaahay baa aqbal Adig- maanta adig- adigu u ducee adigu waa ducaynaysaa anigana waan jiibinaya waa tahay waxaan leeyahay meherkaasi ilaahay ha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka wanaagsan ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamiin aamiin allah aqbalo waa tahay warqadan colaada sida loo soo qurxiyey darteed ubaxyaa lagu soo firdhiyey buufinaa lasoo dhexgeliyey markaasbaa fartiaan akhri lahaaba buufinadan iyo ubaxyadan lagu soo dhexdaadiyey ayay ku dhex miliqsan yihiin marka haddii sidii la doonaan u akhrin waayo asxaabta iskale way ga raalli ahaan doonaan laakiin bal indhaha aan gal- gashiga ka basaaro waan idin salaanay baa la yiri marka ugu horreysa daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yiri annagoo kale ah cusmaan macalin ibraahim cusmaan foto mustafa sheekh cabdilaahi iyo axmed maxamed fariid iyo cabdicasiis maalin waa cabdicasiis macalin aadan baan u qaatay maalin baa loo soo qoray laakiin waa macalin aadan sidaan u- u malayn lahaa iyo sidoo kale cabdilaahi ibraahim maxamed oo loo yaqaano donow iyo cabdinuur abuukar mursal iyo isaaq maxamed nuur iyo faysal cabdalla derow iyo cabdicasiis cabdi warsame iyo cabdalla xasan buulle iyo isaaq cabdi sheekh waxaa kaloo ku jira aadan cabdi sheekh dhammaan reer shariif cayduruus baa la yiri iyo dhammaan reer cabdi sheekh iyo xaasaskooda oo kala jooga baa la yiri wadanka shiinaha maraykanka kenya iyo indonesia iyo weliba baa la yiri soomaaliyana waa joogaan meelo kala duwan waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan naciimo shariif cayduruus iyo xuseen cabdi sheekh oo wiil ugu dhashay portland oregon ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay idhaahdeen zakariya xuseen cabdisheekh waxaan leenahay bay idhahdeen ilaahay ha ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo weliba dalkiisa anfaca aamiin way u raaciyeen anna mid kalen ku daray adna mid u raaciy colaadu aamiin aamiin ya allah Ee, casha warqadda gacanteeda kusoo dhacda waa un warqad la soo qoray laakiin ubaxaad sheegtay iyo buufinka iyo waxaa laguma soo xarine iyadoo qof malaha sideenna oo kale mashquulka ka batay ee oo degdegsan magacyadu niga magacyada gaarsiiye magacyada iga gaarsiiyo buu- inbuu kusoo qoro oo iska soo diray.
intaasaa muhiima marka waxaa tahaniyad aroos diraya faadumo cabdimaalik iyo ibraahim warsame geele iyo khadiija warsame geele iyo cali miro geele iyo xaaskiisa ibraahim maxamed cilmi iyo siraad maxamuud ciise iyo amal ibraahim maxamuud iyo maxamed ibraahim maxamuud iyo cabdicasiis ibraahim moxamed iyo cabdinaasir ibraahim moxamed iyo haajira ibraahim moxamed iyo cabdiqaadir waa cabdiqadar baa layidhi ibraahim moxamed oo kala jooga kenya maraykanka iyo ceer gaabo dadku mararka qaar kenya maraykankaba ay sheegeen laakiin ceer gaabo maxay ugu qoori waayeen halka ay ku taallo magaaladun baa la sheegaya laakiin anaa taa ka jawaabay intaan dhegeystayaasha soo qora baada u gudbin colaado haye Een, nairobi markay magaalooyinka wadamada kale markay sheegayaan waxay u qaadanayaan inay wadamo kale yihiin laakiin marka ceere gaabo la yidhaahdo muqdisho la yidhaahdo een, hargeysa dadku waxay u qaadanayaan magaalooyinka ila waa isla wadankii dadku inay garanayaan markiiba ilan dadkaan la hadlayna waa soomaali ha waa waa waa anoo kuuri oo kale een, xaafadeydii aan ku noolaa ee warriigley luuq yaroo ku yaala ha markaad anoo war- kuu tilmaamo oo markaad kale.
wardiigla ii sheegto inaad soomaaliya ii sheegto uma baahni
Ee, waxay leeyihin dadkaas sidoo kale jooga waxay tahaniyad u dirayaan aroosada hodan ibraahim maxamed iyo arooska nuux muuse geele oo uu meherkoodu ka dhacay gobolka ohio dalkan maraykanka wax ducaa iyo een, laguma soo qorin laakiin dabcan mar haddii laga soo tegey annagaa naloo dhaafisaan annagana loo qiyaasay dhaafisaan qiyaasay u ducee had colaado ilaahay ee, arooskaasi ha ka dhigo kuwa ubad kheyr qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara oo aan weligood kala tegin
taase waa tahay wa- waxaan ka dhihi kara male wa- hadal baan soo wada laakiin waa dib baan isaga ceshanaya waa tahay colaado inta aan soo qaban hees dabacsan oo aan filayo dhegeystayaal fara badan weliba een, da-daha dhexe da-da marka een, da-da waa jiilkii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe yidhaahdaan marka hees ay jiilashoo dhan aad uga heli doonaan baan soo wadnaa laakiin bal aan ka hormariyo noogu kaadaan ka hormariyo warqadan waxay ka timid waxaa la yidhi annaga oo kale ah waa tahniyad dhalasho laakiin dadka diraya tahniyadan waxaa ugu horeeya aabe maxamed caraale hooye sahre yuusuf buuxane faa'ise maxamed caraale foos maxamed caraale waa dhammaan ilmo maxamed caraale nimca ku jirta farxiya ku jirta fardowse way ku jirtaa falis iyo zamzam dhammaantood waa ilmo maxamed caraale waxaa kaloo ku jira barwaaqo maxamed caraalen way ku jirtaa jaamac maxamed caraale axmed maxamed caraale anas maxamed caraale iyo ugu dambeyntii baa la yiri qatro ismaaciil cabdilaahi dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho iyo farxad lala soo koobi karin u dirayaan baa la yiri wiilkooda fahad maxamed caraale oo loo yaqaano madaxweynaha mustaqbalka iyo sidoo kale baa la yiri marwadiisa faadumo cabdilaahi cabdiraxmaan oo ay gabar ugu dhalatay baa la Caasho, kaa yiri dhexgale Ah, madaxweyne ma ku dhiman yahay soomaaliya kula
isagaa meel meel meel fogba ma jire madaxweynaha mustaqbalka markii la yidhi Ah, madax- meeqa madaxweyne baad baad maqashaa ee, toddobaad kasta oo la leeyahay madaxweynaha gobolka hebel madaxweynaha gobolka hebel madaxweynaha gobolka hebel oo sideede kala duwan oo madaxweyneyaal sheeganaya laakiin waa waa rura madaxweynaha mustaqbalka markuu leeyahay marka wuxuu leeyahay anna mar unbaa Am- unbaan unbaan madax noqon doona hamar madax noqon doonaa waa taallaa ku gaarsiiyaan leenaha isagoo khayr leh waxay dhammaantood waxaa la Waxay yidhi soo xas- waxay soo xasuusinaysaa sheekada ah ee, ee, abwaankii mustafa mustafa shaacil bay shaacilmi heestiisii ahayd marun madaxweyne idhaha kursigaan caashaqe marun baan ku dhihi doonaa marun baan ku dhihi doonaa marwadiisa baa la yidhi aan raaciyo warqadda dhammaystiro waa fahad maxamed caraale sidaan sheegay madaxweynaha mustaqbalka ayuu ku magac dheer yahay iyo marwadiisa faadumo cabdilaahi cabdiraxmaan oo ay gabar ugu dhalatay sabtidii lasoo dhaafay baa la yidhi ee abril bishan aan ku jirno sagaal iyo tobanka ahayd sanadkan laba kun afar iyo tobanka halkay ku dhalatay lama sheegin laakiin waxaa la yidhi way sheegeen waxay leeyihiin waxaana ay ku dhalatay bay yidhaahdeen degmada dhaarkiinley ee gobolka banaadir waxaa gabadhaasi loo bixiyay bay yidhaahdeen mushtaaq fahad maxamed caraale ducaduna waa xaggina baa la yidhi colaado bal ducee dadku ducooyinkeena aad bay uga helaan aamiin aamiin baan leenahay gabadhaas yar ee mushtaaqna midii soo barbaarta dadkeeda diinteeda dalkeeda iyo dhammaan anfacda dunida allah ka bal waa tahay heestii aan dhegeystayaasha usii sheegay malaha dadku waxay sugayaan tolow maxay soo qaban doontaa marka waxaan filaya heestani colaadow dadku Meelaha- inay dhihi meelaha doonaan dhexmarka.
olleeleha tii aan filayna way tahay waa tahay waa codka fanaanada saada cali warsame iyo heestii anigu waan ku dhawrila ku soo dhawayla dadkan kugu qaban lahaa waaba heesad aad u taqaana soo maaraysid in la wada dhegeysto saasaan ku garanaya marka wada dhegeysan kusoo dhawayla qalbiga ayaan ku dhigan lahaa anigu waan ku dhugan lahaa kusoo dhawayla qalbiga ayaan ku dhigan lahaa anigu waan ku dhugan lahaa kusoo dhawayla qalbiga ayaan ku dhigan lahaa dhabankaan kugu hay lahaa dhiigaanisaasi lahay dhabankaan kugu hay lahaa dhiigaanisaasi lahay dhammaankaca oo dhantooda tuuba dhammaankaca oo dhantooda tuuba dhabankaan kugu hay lahaa dhiigaanisaasi lahay dhabankaan kugu hay lahaa dhiigaanisaasi lahay dhammaankaca oo dhantooda tuuma dhammaankaca oo dhantooda tuuma Come on, get it, get it down. anigu waan ku dheehan lahaa dhaxanta kaa celin lahaa darbaan kuu noqon lahaa anigu waan ku dheehan lahaa dhaxanta kaa celin lahaa darbaan kuu noqon lahaa anigu waan ku dheehan lahaa dhaxanta kaa celin lahaa darbaan kuu noqon lahaa anigu waan ku dheehan lahaa dhaxanta kaa celin lahaa darbaan kuu noqon lahaa ididkaan kaa tiri lahaa deebtaan isa cuni lahayn ididkaan kaa tiri lahaa deebtaan isa cuni lahayn dhammaan kaca oo dhantada kuma dhammaan kaca oo dhantada kuma gerab getadhani anigu waan ku dhaqan lahaa kuma dhibeen dhashaynu ciyaadi layn anigu waan ku dhaqan lahaa kuma dhibeen dhashaynu ciyaadi layn anigu waan ku dhaqan lahaa kuma dhibeen dhashaynu ciyaadi layn anigu waan ku dhaqan lahaa kuma dhibeen dhashaynu ciyaari layn waa tahay intaasi aanu ku dhaafna codka macaana fanaanada saada cali warsame heesta sida qiyaastii aan ka bixiyey ma leedahay colaada mise male ogahu way noqday laakiin waxa laga yaabaa inaan isku dooq ahayn sidee kuu ruuxda macnaa sidee kuu ruuxda haddayba ku- haddayba ku ruuxdo waad ka hesho soo maha sheekada ciyaal wariile mataqaan Ah.
isha kafarta inaan qof meel ku raaco ayaan diidayaa
oo aad taabasotaleeyaad warta dhiigaaba laga bedel magaciiyo warta nabaddaa loo bixiyey magac magac iyo basiyo maalin bay baxaan waa ta- waa ta- warqadda xigta bal soo qaba colaado warqad dhalasho ayaa caashoy gacanteeda ku soo dhacday waxaana dirayaa la yidhi dhammaan reer cabdi axmed sheekh cabdi dhalaweyn ku magac dheer dabcan waa wariyihii v o eda ee Sahra Cabdi.
saaxiibteen sahara oo gar reerkoodii baan u malaynayaa ma haddaan magaca ku- because naanaysti waxaa maxaa yeele waxaa isu kay raacay naanaysta iyo magacaas cabdi axmed baa isu kay raacay waad asiibtaan aan ku xaqiijinayaba taasi waa Okay.
iyadii waxaa leeyahay waxay yidhaahdeen hooyo zaynab cali cabdiraxmaan iyo yuusuf cabdi axmed iyo maxamed cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed saare cabdi axmed waaba ku jirtaaba iyadii baa dhex taala ku dhex jirta waa ku waa dhex jirtaa abshiro luule cabdi axmed iyo deeqa maxamed wacays eedo faadumo axmed sheekha cabdille iyo rufaaci xasan saalax iyo balqiis xasan saalax iyo samsam saalax cabdi deeqa yuusuf shire zona haddana waa gabar kale oo wariya saan saan u malaynayo iyo bashiir axmed taajir oo isna wariye kale ah ayaa lagu qatimay warqadan dhammaan eheladaasi iyo asxaabtaasi iyo idinkoo ka- dhammaan eheladaasi saaxiibadaasi iyo inta kale oo ay wakiisheenba ayaa lagu yidhi warqadan oo kala jooga gudaha dalka magaalada kismaayo gobolka minneapolis gobolka virginia ee maraykanka iyo meelo kale waxay tahaniyada dhalasho ah hawada u marinayaan liilo sheekh aadan liilo sheekh aadan ismaaciil iyadana waa waa warye kale waa garta aan wariye kale oo guursanaya haddii caasha warqad- warqada la keeno sida wariyaashu u socdaan waa guursanaya waa guursanaya lagu leeyahay maalintan waxaa laga yaabaa qof aadan ka malaysanin leyla sheekh aadan iyo ismaaciil iyo saygeeda maxamed mahad shafaad oo ay gabar ugu dhalatay waa dhalasho garoosna ma aha Waa waan gar- waan qaldan waan ka xumahay dhammaan eheladaasi saaxiibadaasi iyo in kaloo ay wakiisheen oo kala jooga gudaha dalka magaalada kismaayo gobolka minneapolis gobolka virginia iyo meelo kale waxay tahaniya dhalasho ah hawada u marinayaan leyla sheekh aadan ismaaciil iyo saygeeda maxamed mahad shafaad oo ay gabar ugu dhalatay dalka maraykanka gabadhaasi waxa loo bixiyey bay yidhaahdeen asmaa halkaa magacun bay soo sheegeen laakiin asmaa een, waxay leeyihiin asmaa maxamed safaad baan dabcan anigu leeyahay maadaama hal magac iyagu meesha kusoo qoreen waa in aabihii aanan ka reebin iyo awowgii Een, waxaa kaloo tahaniyadtaasi la mid ah qoyskaasi u diraya bay yidhahdeen iyaguna hooyo canab nuur guudle luul sheekh aadan farey iyo abti cabdisalaan cali cabdi iyo bashiir cusmaan waxayna leeyihiin cashoy ducooyinka waad arki jirtay wiil iyo caano gabar iyo caano iyo marba maalinba waxaad maqlaysa lagu duceynaya mogta Ah.
waxaa lagu soo qoray umushiis xambaarta
waa waa duco ku bannaan hooyadu markay dhasho laakiin dana- iyo iyo iyo iyo afar indhood oo isa soo eegaya iyo Afar afar- indhood iyo afar soo indhoodoo nabada iyo anigu anigu waxaan maqli jiray umushiis xambaarta ma maqleen waxaan hore u maqlay marka islaamuhu ay doonay ay dhalayaan ama hooyooyinku ay dhalayaan Ha.
ayaa waxaa la dhihi jiray mukulaal ma tagtay
iyo afar indhoodoo Afar indhoodoo qaar qaarqaba.
qaba laakiin laakiin umushii isxambaarta colaada waxaa loola jeedaa inta badan anaa hooye ma weydiisid umushii isxambaarta waxaa loola jeedaa een, hooyo nabada iyo ilmo nabada oo oo caafimaad caafimaad qaba qaba ha, oo oo- oo is oos wata oo ishaysan kara asmaa yarayna waxay ku yidhaahdeen bay yidhaahdeen soo barbaar baraara adduunyana ku waar qayr bashbash iyo nolol wacan allah ku siiyo aamiin baa anigu dhawacinaya warqadan waa waraaq aad u dheer waxaanan sida muuqataan noo soo dirtay wariyaha iyaga magaalada boosaaso faadamo yaasiin jaamac malaa wax istircaash energy baa ka buuxee warqada waa dabala isku day warqadan oo aad u dheer colaado bal sida aan uga gaarsiin karo maadaama asxaabtu aad u fara badan yihiin waxaa ugu horeysa fartuun cabdilqaadir maxamuud iyo dhammaan ilmo cabdilqaadir maxamuud waxaa ku jirta samiiro khatro suhaybo jamiilo sundus iyo sidoo kale cabdalle dhammaantood waa ilmo cabdulqaadir maxamuud waxaa kaloo warqadan ku jira cabdiwahaab cabdulqaadir maxamuud iyo deeqa cabdulqaadir maxamuud roodo axmed eh, geelle malyuun cumar xasan ukun ducaale iyo tufaax ukun ducaale iyo cabdiqani ukun ducaale iyo faadumo maxamuud cabdi iyo sidoo kale xayaad maxamuud cabdi iyo bashiir maxamuud cabdi iyo intisaar cawil maxamed asxaabtu way fara badan tahay waxaa kaloo ku jirta asma cabdulqaadir maxamed iyo adno cawil maxamed iyo luul xasan yuusuf iyo kinsi xasan yuusuf iyo siciid xasan yuusuf farxiyo cabdi waa farxiyo cabdi maxamed ismaaciil dawaarig baa la yiri iyo saciid cawil cusmaan iyo cabdifataax cabdulaahi cartan iyo waxaa la yiri jabarti maxamuud maxamed fay iyo maxamuud faarax laangare baa la yiri asxaab dhowr qof oo artay balan ku daro dhowrkaas qof waxaa ka mid ah cumaraani maxamuud cali jaamac iyo sagal bashiir maxamed iyo saciid maxamed saciid bimo iyo sidoo kale kayse axmed ah, jaqanaf baa la yiri iyo aadan cumar ah, geesdiir dhammaantood waxay tahniid aroos hawada u marinayaan baa layiri mudane sharmaarke cabdilqaadir maxamuud iyo marwe hani axmed geele xaaji saciid oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso waa hore bay ahayd waa labaatankii bishii maaj mana haddaba lasoo xasuustay ee sanadkan aan ku jiro laba kun afar iyo tobanka waxay yidhaahdeen ah, allah ka dhigo arooskaasi midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin casho ma istirahdaa mararka qaar markaad aragto warqadaha sidaa u dheer ma istirahdaa dhegeystayaashu ma- oo warqadaha soo qoraya iyo iyo maxay maxay usoo raacin waa- maxay usoo raaci waayeen digniin yar oo ay leeyihiin Eh, warqada aad baad ugu xiiqi doontaane Sii diyaar garooba.
koobkii biyaha stuudiga u qaata
alla ila waaban ku xiiqay waaban ku xiiqay warqadda aad bay u dheereed waa dhowr iyo soddon qof baa colaado ku qoray inkastoo lambara lagu soo qorin haddana waan u jeedaa inay aad u dheer tahay laakiin dhegeystayash waxaan u sheegaynaa waraaqaha waraaqo badan soo dira laakiin magacyada naga soo kooba oo si xaraga lena usoo qora soo sidaa ma wanaagsan Saas baa fiican.
inta hal warqad marka markaad aragta waa ka naxaysa ad leedahay, haddaad ka tagtana dadka waxay isleeyihiin way aqrin kareen waxay u aqrin waayeen mar haddaad xiiqday mar raba inaan xiiq kale kuu celiyo haddana aniga waxaan aqrinaya dhegeysato waa garta gabagabadiina waan u dhownahay waa garta waxaan rabaa inaad hees aad ku nasato anoo weliba dabaaqtamaya saadaad haddaa igu xoogahoo igu igu wareerisay codkeedii Igu moogta, ruxdaa.
igu ruxday Hay.
marka waxaan rabaa ana inaan kugu- kugu laab qaboojiyo Ah.
codkii baxsanaa faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq Mm, mm, mm, mm. colaadow tan ma ka hor imaan karo
Intaadan- intaadana maqlin horta.
waa cod beer qaboojiyana wuu yahay Waa- codkeeda waa cod khafiifa oo dabacsan oo aan ku daalinayn sababtan kugu soo xulay baan kuu leeya waa kulaab qaboojinaya mar haddaad warqad dheer akrisay koob biyo qabowayada koob biyaa kale qabow iyada- iyadaa ku noqonaysa marka waa heestii gudin iyo faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq aan wada dhegeysanay
haddaan kudaninahay aanu kugu karkaarayn waxba kuma koyso gacmaha ku taale haddaan kudaninahay aanu kugu karkaarayn waxba kuma koyso gacmaha ku taale karweyday taladii taxaliyo nasteexo karweyday taladii taxaliyo nasteexo adiga isku dooshay karan weyday taladii taxaliyo nasteexo karan weyday taladii taxaliyo nasteexo adiga isku dooshay idilna xabiib weyse garka iyo halbowla xadhigga isu geeje markaan gacanta ku galayay sidina xabiib weyse adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho naxariisti gooye adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho adan guuldaranta dhaxalkaaga gaadho naxariisti gooye adigaa guyayso raaxaw gamaaye gudubkayga xadba sida geed fadhiise adigaa guyayso raaxaw gamaaye gudubkayga xadba sida geed fadhiise qabalkii dam weeyaan hadaad garasha diido qabalkii dam weeyaan hadaad garasha diidod gudubkayga dhaafe qabalkii dam weeyaan hadaad garasha diido qabalkii dam weeyaan hadaad garasha diidod gudubka iga dhaafe waa tahay haddaan gudin ilaahay aanu kugu gargaarin walaalow waxba kuuma goyso gacmaha ku daala halkaas xikmad way ku dhantahay soo maa waa wax ku haraga ma jiraan ha- haddaan ilaahay kugu goynayn waxba ma goynayso Mhm. fanaaniinta waxay dhihi jireen ah inta afkooda la fuulo ah afkooda la saaran yahay waxaa la yidhi warqadan waxay ka timid shariif maxamed cali waa shariif sanweyne baa la yidhahdaa iyo cabdiwaaxid cumar iyo bishaaro shariif maxamed iyo saciide shariif maxamed iyo binti shariif maxamed iyo hinda shariif maxamed faa'ize shariif maxamed cabdifataax shariif maxamed iyo khadiijo shariif maxamed iyo asma shariif maxamed waa dhammaan ilmo shariif maxamed salmaan baa ku jira shariif maxamed iyo fatma waa faatma sahra shariif maxamed iyo zaynab shariif maxamed iyo cabdiraxmaan shariif maxamed iyo maxamed deeq shariif maxamed iyo saajida baa la yidhi shariif maxamed iyo mustaf shariif maxamed iyo munaa cabdulqaadir iyo ugu dambayntii sahare isaaq dhammaantood waxay taanid aroosu dirayaan baa la yidhi sacdiye macalin ibraahim iyo abuukar ibraahim cali oo loo yaqaano bayow oo bishan sagaal iyo tobankeedii gabar ugu dhalatay soomaaliya waxaana loogu magacdaray baa la yidhi gabadhaasi shaymaa waxaan leenahay magacaas wiigu cusub yaha se ahaatee sida looga soo taxadaray waa shaymaa aad baa warqada loo soo hingaadiyey magacaasi waxaan leenahay shaymaa soo barbaara noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfaco aad u horaan kugu sheegay bal heesta ugu dambaysa iyo gabagabada barnaamijka ma fiic maanta ma wanaagsan inaad xujaysan laakiin mar haddaad xujaysay ah Een, heesihii laabqaboojiska iyo ruuxiddii haddaan ka soo tagno ah onkot haddaan keenna ka hore gugaca waa- hadduu gugac do-o waa la qaboobsanayaa aaran baa loo baxaya caasha waxaan soo qabanayaa codkii baxsanaa fanaanka cabdi tahliil warsame heestii onkot roobku ma daayo anna taaha ma daayo oon hilaac bi'in maayo eero weerar ma daayo Wa- waxaasoo dhan haddii la- laba laba la isu raaciyo ergana geesi ma erbana diida geesi ma diido
annaga waxaan dhahnaa adeega ma boqo adiga ma boqo
waa tahay onkod iyo codka macaan fanaanka codka dabacsan leh cabdi tahliil warsame ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambaliada iyo heesa ay toddobaadkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Thank you. ayroodkugan maayo oon hila cabi'in maayo ayo wiirar madaayo ilihiyaa musimaayo ergogeysi madiido ilahtiisuma oosho calaflayskama ooto ubax dayr ma qarsoomo gudgun qiskuma waalo ilahtiisuma oosho caraflayskama ooto ubax dayr ma qarsoomo gudgun qiskuma waalo ifka laysu kudhaaye ilka laysma gargaaro abur layskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexyeeliyo aydoobina quute ifkalaysu kudhaaye ilka laysma gargaaro abur layskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexyeeliyo aydhuubina quuke aydhuubina quuke sida oogta hilaaca ilaskeeda cadceeda ammaantada libaaxa malawaana dogayne ayaan uurkiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaha u tusaaye sida oogta hilaaca ilayskeeda cadceeda ammaantada libaaxa malawaana dogayne ayaan uurkiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaha u tusaaye haddiyaanu ibliisku iga taambinaynin inadeed tudhi weydo igimaya kullee haddiyaanu ibliisku iga taambinaynin inadeed tudhi weydo higimaya kulle arrinkuma hambayne araartii ha ku deeqdo sinahayga adkaysan nafsihayga amaahan qaxdigeena dhexyeeliyo aydhoobina quute iga